kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland shan iyo labaatanka bishan waxaa qorshuhu yahay in deegaanada puntland ay ka dhacaan doorashada golayaasha deegaanka halkee wax marayaan suuragalse ma tahay in doorashadu ay ka qabsoonto xilligaasi loogu talagalay deegaanada puntland barnaamijka waxaa igala qaybgalaya wasiirka cadaaladda dastuurka arrimaha diinta ee puntland maxamed cabdiwahaab axmed cabdirasaaq axmed showle safiirkii hore ee soomaaliya ee dalka suudan islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta madasha ee puntland iyo sidoo kale cismaan maxamed gamuure guddoomiyaha urur siyaasadeedka runcad dhammaantiin kusoo dhowaada martida ee barnaamijka wasiirka haddaan ku hormaro wasiir shan iyo labaatanka bishan waxaa qorsheysnayd in doorashadu ay ka dhacdo deegaanada puntland wasiir marka hore warbixin naga sii qaabka aada dooneysaan in barnaamijkaasi ay dowladda u fuliso
waa mahadsantaha nuux walaal marka ugu horeysa horta waa salaamayaa mudanayaasha saaxiibada iyo dowladda ku jira ambassador shoole iyo cusmaan gamuure labadaba sidoo kale waxaan salaan u dirayaa dadka soomaaliyeed oona dhegeysanaya nuuxa usaad la socono dee barnaamijkan geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee dowladaha hoose puntland waqti dheer buu soo maray muddo badan oo ilaa markii puntland la dhiso labaatan iyo dhowr sano ahna waxay himilo maroo ballamiyey in la higso oo la qabto dowlad kasta oo puntland madax kasoo noqota ilaa laga soo bilaabay dowladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf ilaahi u naxariisto ugu horreysay himilo waxay u ahayd la hiigsanayo oo dastuuriga in la qabta laga rabay isku dayo horaa jiray oo dowladihii cabdiraxmaan faroole iyo cabdiweli ay waxun isku dayeen weliba cabdiraxmaan waktigiisii baa la isku dayey laakiin se ma hirgelin labadaa jeer oo hore oo waktiga cabdiweli iyo waktiga cabdiraxmaan barnaamijkan waa dhicisoobay dowladdan hadda joogta ayaa ka shaqaysay oo wakti ugu tira badnaa gelisay in barnaamijkan demuqratiationka ama geedi socodka dimuqraadiyadda puntland la qabto waad la socotaanoo waxaa la sameeyey shuruucii xeerarkii oo horey u jiray laakiin waxa weeyaan oo diyaarsanaa waxaa la sameeyey guddigii doorashooyinka waxaa la sameeyey imkaaniyaadkii ay ku dhaci lahayd doorashada dowladaha hoose oo ah mid loo dhan yahay oo xalaala oo xor ah oo dadka reer puntland ka qayb qaataan waxaa isdiiwaan geliyey ku dhowaad siddeed iyo toban urur siyaasadeed kadibna waxaa la qabtay shuruudihii laga rabay ururada siyaasadda saddex iyo toban urur siyaasadeed baa soo baxay saddex degmo ijtaaba ah baa la qabtay sanadkii hore labada kun iyo koob iyo labaatankii aada xusuutaan saddexdaa degmana ijtaabadii oo doorashadii kasoo baxdana waxaa laga bartay dadka reer puntland inay bisil yihiin shacabkuna ay rabaan talada gacantooda in lagu celiyo diyaarna ay u yihiin ay ka qayb qaataan barnaamijka doorashooyinka dowladaha hoose kadibna haddee waxaa la bilaabay isdiiwaangelinta guud oo puntland oo dhan laga qabtay dad ku dhow afar boqol oo kun iyo in ka badan baa isu diiwaangelisay oo dadka reer puntland oo laga qabtay in ka badan soddon iyo lix degmo oo degmooyinka puntland dadkaas isdiiwaan geliyey oo u diyaarsan inay u codeeyaan doorashadii dowladaha hoose oo ay doortaan maayaradooda u shaqaynayay oo danaha degmo kastay deegaanka ka shaqay lahaa kadibna hadda brocesskii kaarbixintii buu marayaa alxamdulilahi maanta gebagabu marayaa shan iyo labaatanka bishan may waxaa loo ballansan yahay dadka reer puntland inay u dareeraan doorasho qof iyo coda oo ay ku dooranayaan maayaradii ayaga ka shaqay lahaa danahooda asaasiga deegaan walba iyo degmo walba biyihii nadaafadii waxbarashadii caafimaadkii deegaanadaas ka shaqay lahaa iyo arrimii deegaanka kadibna waa laba doorasho isa saaran doorashada dowladaha hoose haddii la qabto waxaa inoo soo baxaya sida inoo qorshaysan maayaro la doortay iyo golayaal deegaan lasoo doortay oo markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya ah konton iyo toddoba sano la qabto doorasho dowladaha hoose ee golayaasha deegaanka
wahagag cabdirasaaq axmed shoole kulan ayaad ku yeelateen magaalada garowe madasha siyaasadda puntland arrintan hadda wasiirka uu ka hadlayana waad kasoo horjeesateen marka sidee u aragtaa tan wasiirka uu ka hadlayo iyo weliba arrimihii ugu dambeeyey oo aad kasoo saarteen kulankaasi warbixin naga sii
nuux walaal waa mahadsan tahay adiga iyo wasiir maxamed cabdiwahaab iyo guddoomiyaha xisbiga cusmaan gamoure iyo dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaya dhammaantiin waad mahadsan tihiin horta u saxayaa madasha siyaasadda puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qof iyo cod ah haba yaraatee ma diidana laakiin hanaanka ay wax ku socdaan bay salugsan tahay hannaankay diidan tahay waxaa madasha ka mid a guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka hadda shaqeeya shaqadii saddexdii gobol saddexdii degmo la qabtay hore soo qabtay waxaa kaloo madasha xubinka ah oo ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii hore oo macnaha ay guddiga doorashooyinka tibet doorashadii saddexda degmo hore soo qabtay marka waxaa ka mid ah aniga oo xubin hore ka ahaa guddiga doorashooyinkii guddigii u horreeyey ee doorashooyinka marka horta hore annag kama diidanin in la qabto doorasho qof iyo cod ah waa himilada reer puntland ay leedahay waana waxaa la rabo in la gaaro laakiin waxaa daba taalla muxuu ahaa saciid cabdullaahi deni iyo xukuumadda hadda jirta ma tahay ciddii shaqadan qaban lahayd ma tahay marka aan saas leeyahay waxaan ka hadlayaa waxay tahay doorashada yani dareenka dadka ku jiray saddexdii degmoo hore maanta kuma jiro waxa keenan waxa weeye muddo laba sano ah ayaa hawada ka baxday oo madaxweynuhu uu dana gaara ku mashquulsanaa oo barnaamijka inuu taabagalo oo horey u socdo oo hufnaantiisii iyo macnaha ku socdo baa laga leexiyey marka maadaama barnaamijkan hadda lagu soo beegay xilli muxuu ahaa mandatekii madaxweynaha ama xilligii mudaxileedkii golayaasha labada gol ee xukuumadda iyo lagu soo beegay ay tahay gabagabo tahay maadaama aan aragnay inuusan madaxweynaha iyo guddiga loo shuruuc badan aan loo hoggaansamin maadaama wax lala ordayo tusaale yar baan kusiinayaa tusaale yar baan raba inaan bixiyo bisha bisha hadda aan ku jiro shan iyo labaatanka bisha may waa xilliga laga xagaabaxo gobollada bari gaar ahaan magaalada boosaaso oo ah magaalooyinka ugu dadka badan puntland laga xagaabaxa waayo war macnaha marka go xilligee baa lagu soo aadiyey laba gobol baa maqan oo gobollada puntland dastuuriga ah baa maqan degmooyin kale oo gobollo kale a maqan marka noogum oo nooma muuqato inay tahay hanaanka hadda wax lagu wado hanaankii lagu gaari lahaa macnaha nidaam qof iyo xora oo matalaad sax ah nooma ay muuqato marka taasaan saluugsannahay laakiin inay doorasho qof iyo coda dhacdo waa himiladeenna waa waxa keliya aan ku taamayno waa waxa aan rabno awoodda shacabka inay yeeshaan waxa aan rabno in la gaaro waayo tan hadday fashilanta marka tii horaa fashilantay oo labadii kun iyo saddex tobanka way fashilantay waxayna ku fashilantay khilaaf siyaasadeed oo markaa taagnaa oo aan la xalin oo dhagaha laga furaystay markii dambena isku bedelay gacanka hadal tanna hadday fashilanto waxaa dib u dhacaya waxaa hungoobaya reer puntland keliya maaha soomaalida idil baa hungoobaysa puntland tusaale noqon bay u tahay degaan maamul goboleedyada kale ee soomaaliya tusaale u tahay hadday fashilanto fashalkaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhammaan soomaaliya deegaanadeeda kala duwan oo kale oo dowladda federaalka ah macnaha maamul goboleedyada kale o dhan ayuu saameyn ku yeelanayaa waxaan leenahay marka war waxaa lala ordayo oo macnaha meel loo wato intii laga daayo ha noqoto wax macnaha laga fara buuxsaday hanaankeedii systemkeedii in laga la turxaan bixiyo oo laga ilaaliyo in hanaankan maanta uu naga fashilmo hadduu naga fashilmo wiwilbay waxaan bixin doonaa qiimo weyn buu noogu kicdo inuu naga fashilmo marka yuusan fashilmi iyo lixajaclaa naga keentay mowqifkaadi aan taagannahay
waa hagaag cismaan gamuure adiga see u aragtaa arrinta safiirka uu ka hadlayo iyo arrinta wasiirka uu uu aada ugu dheeraado
bismillahi raxmaan raxiim wasiirka iyo walaal cabdirasaaq iyo bahda v o iyo dhammaan ummadda afka soomaaliya ku hadlasa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib dib haddaan u noqdo anigu waxaan ka mid ahay shaksiyaadka maanta nool oo puntland dhismaheedii wax ka ogaa ama maskaxiyan iyo iyo caqli ahaanba geliyey markii aanu dhisaynay weliba guddiga u sarreeya ururkii s d f oo gobollada waqooyi baraahaysan jiray ayaan golihiisa u sarreeya baan ku jiray markii aanu diyaarinay guddigii qabanqaabadana waa ku jiray oo dhinaca s d fta markaa mataqaanaa ay tiri mataqaanaa fikirkuna runtii iyadu ka yimi specially waxa uu ka yimi ragga yagii dhinaca manifestada ragna waxay raggii jabhadaha dhinac waxay dhinaci manifestada laba jeeroo horena way fashilantay in maamulkaa la dhiso ujeedadu markaa markaan sameynayna waxaan nidhi saddex sano gudahood dadka waa in taladooda lagu celiyaa nasiib daro ma ayan dhicin dhowr iyo labaatan sano bayna ku gaadhay maamulkii marka aanu dhisanana anugu dadka ka ceel qaba habka uu u shaqaynayay afar dhowr iyo labaatankaa sana cidla fadhiyay baan ka mid ahaa oo ka ceel qabay sababtoo ah sidii maamulka aanu rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bayskiisu yahay masalan tusaale ahaan qoyska anigu aan ka dhashay oo saddex jifiyood baa waxay yidhahdeen hagbad baanu qaadanaynaa dadkii kalena sidaasay ictiqaadeen waxyaabaha aniga dhowr iyo labaatankaa sano anoo wax ka dhistay afarti geli cidlada aanu fadhiyay taasaa ka mid ahaa markii horena ballantu ay ahayd in la dhiso dadka taladooda lagu celiyo kasoo gudubtay tartankii siciid cabdullaahi daniyo groupkiisii ay ku jireen annagu waxaana loo jiray golaha runta iyo cadaaladda sideed iyo toban qodob baanu ka saxiixnay warqadii waa la helayaa insha allahu saxaafaddana mar hore waa usoo bandhigay waa haddana waxa weeye waa insha allahu waa waa la helayaa sideed iyo tobankaa qodob waxaa ka mid ahaa aanu ka wada saxiixnay nimankii musharaxiinta badankoodii in dadka taladooda lagu celxisbiyad badan la sameeyo in maxkamad dastuurigaha la dhiso in saddexdeed tiiroo dawladdu ay kala madax banaanaadaan sida garsoorka iyo fulinta iyo sharci deshinta runtii dadaal badan baan aniga iyo groupkii aan hogaaminaya ay ka soo qaateen markii annagoo ka cararayna mataqaanaa bahashii oo qabyaalad oo dadkii ehelada oo meesha wujooda ay ku kala dhinteen iyo iyada oo horumar samayn weyda wixii sidaas daraaddeed taa waxaan ku caddaynayaa inaanu annagu urur ahaan annagoo aan dan guud maaha dan kale kala ahayn inaanu annagoo gola ah iyo annagoo ururaba maanta inay wax dhaqaaqaan aanu gelino anugu waxaan qabaa bini-aadanka wixiisoo dhani horta nusqaan kama marna ilaahay baa mataqaanaa wixiisu aynu turxaan lahayn laakiin anugu waxaan isleeyahay dadka maanta jecel ama aadka uga shaqeeyey ama urur ahaan ha ahaato ama shaksiyan ha ahaatee in waxaani systemkii noocaas ahaa laga gudbo si bulshadaydu ay garsoor wixii hore dhaama u hesho marka sidaasaan markaa ururkii markii horeba isagoo golaa urur isu bedelay sidaana wiciisiyey marka anigu haddeer aad iyo aad waxaa iila khaldan boqol kiiba boqol dadka ka soo horjeeda anigoo aan marnaba odhanayn cismaan ahaan xataa nusqaan mali anoon odhanayn taasi oo ay khalad igu tahay laakiin waxaa ila khaldan dadka aadka uga soo horjeeda oo doonaya waxaan ummadda inay gaadhin sharci daro dad ba waxay leeyihin sharci darraa la sameynaya saana la samaynaya war maxaa ka xun masalan magaalada garowe agagaarkeeda san akshin oo isdaba jooga baa ka dhacay reebanti baa dhibaata ka dhacday laba jeer baa waxaa check pointi la dhigtay mataqaanaa sharci darraa baa waxaa la dhigtay karindhiig lixdii february waxaa la dhigtay weerar baa waddanka lagu soo qaaday habeenkii dhaweyto waddanka arkaya weerar baa lagu soo qaaday see markaa qofi uga hadli karaa sharci darro samaynayaa uu sharci uga hadli karaa ama waxaana khaldan u odhan karaa mandate baa jira ay dawladdu leedahay waxay ku eg tahay sideedda january mise february bay ku eg tahay intaa ka horeysa waxaa khaldan waxa waajibaadka dawladdu ay leedahay hor taagan baa khaldan anigoo ka xun kelmadda inaan anoo dawladda u hadlaya inaan saa irahdo laakin sharciyan baan u hadlayaa waa khalad waa mahadsan tahay wa wasiirka waxaan weydiin lahaa wasiir arrintan aad bay usoo noqnoqotay doorasho ma dhacaysaa iyo iyo iyo iyo waxaa laga cabsi qabaa inaysan doorasho dhicin marka arrintaa bal ka waran doorasho ma dhacaysaa oo sideedda january doorashadii sida loogu talagala ma dhacaysaa
walaal horta nuux waa mahadsantahay horta marka ugu horeysa arrintan doorashooyinka dawladaha hoose iyo waddanka democratization la gaarsiiyo horta waa arrin dastuuri ah dawladdana waxay gudanaysaa waajib dastuuri oo saaran hay-adaha dawladda ama ha ahaadeen saddexda hay-adoo kala duwan ama hay-adda sida gaarka ah oo ugu xil saarano doorashooyinka iyo si guud mas-uuliyadda guud oo dawladda xukuumadda saaran inaan in doorasho dhacda farsamo ahaan waxaa mas-uul ka ah guddiga doorashooyinka laakiin si guud mas-uuliyadda guud in waddanka doorasho ka hirgasho oo jawi degan ay ku dhacda waxaa mas-uuliyadda guud ee saaranta waa xukuumadda in waddankan doorasho ay ka dhacdo oo dimuqraadi ah oo talada shacabka gacanteeda lagu celiyo oo maayaradooda ayagu ay doortaan gulaashooda deegaanku waa waajib dastuuri ah oo dowladdu ka shaqaynayso oo na saaran oo aan dadka iyaga iyo dalkayaga ku matelno waana dhacaysaa doorashadu insha allahu shan iyo labaatanka bisha sidii loo qorsheeyey bay ku dhacaysaa dhammaan waxala wixii imkaaniyaad ahaa oo doorasho ay ku dhici lahayna waa loo diyaariyey waad arkaysana santuuqyadii baa u dambeeya oo la daad gurinaya ilaa meelihii fogaa goboladii kafog fogaa oo bariga iyo ilaa gardashuuliyo meelihii ugu fogaa baa la gaarsiiyey horta dowladdu waajib dastuuriya oo saaran ayay gudanaysaa waana mandatekeeda waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay mas-uuliyiintan odhanaya dowladdu ha joojiso bilaa u harahe hadday maalinta u dambeysa ay tahay waajibka dastuuriga oo dowladda saaran xukuumaddan u waa gudanayna ummaddaanu ku matelnaa dadkayagaan ku matelnaa waataanu ku dhaaranay waxaana ka xaqi waxaanu xaqiijinaynaa inay doorashadaas ay ku dhacdo waddo kasta oo nabadgelyo ah oo rabitaanka dadka uu ku shaqeynayo taa waa qodob qodobka kale anigu waxaana qabaa sida cismaan uu sheegay waddankan haddaan maanta doorashada qof iyo codkaa la qaban oo isbaaro loo dhigto caqabad lagu dhigto horta ummaddan inay meel u socoto rag aan rabin baa isbaara u dhiganaya ninkii raba inuu wax saxo oo ka qayb qaadanaya in wax hagaagaan horta waxaa la rabay in la arko nimankan siyaasiyiinta meeshan ku shirsan oo sidii waxa weeyaan siyaasiyiintan gaar abidhoodka ah oo shantii sana hal mar la arkahayo oo dowlad kasta teeramka shanta bilood u dambaysa inta soo baxa ama lixdii bilood u dambaysa dhahaya madalaan samaysanay horta wax madal liyahado sharciga ma jirto qof kasta ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo waxay leeyihiin dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed xuquuq siman bay leeyihiin afar boqol iyo afar half milyan dad ku dhow ayaa isdiiwaan geliyey oo kaararkii qaatay oo isdiiwaangelintoodii shaqadoodii iyo meheradahoodii iyo macallimiintii iyo hooyooyinkooda biilka carruurtooda quraaci u doonaa baa kasoo tegey maalintay isdiiwaan gelinayeen iyo maalintay kaarka qaadanayeen iyo shan iyo labaatanku ay codeynayaan horta siyaasiyiintan xuquuq gaaro taa ka duwan ay leeyihiin ma jirto waxay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka kale waa la dhegeysan karaa soo jeedina waa leeyihiin laakiin madal wax la yihahdo oo sharciga ma jirto madal siyaasadeed waxaa keliya mandate siyaasi haysta waddankan jooga waa ururada siyaasadda ururada siyaasadda waxay haystaan shati siyaasadeed oo siyaasadda waddanka ay dadkooda kuna matalaan kagana shaqeeyaan qofkan urur siyaasadeed ku jiro siyaasiga maanta cirka ka soo dhacay wuxuu leeyahay fikir shaksiya oo keliya buu leeyahay male matalaad iyo madal uu samaysto sharcina ma ahan ugu dambayntii waxay tahay war waddankan waa laga shaqeynaya annagu hadda xukuumadda wasiirihii dib kasoo bayra baana afar sano oo xukuumaddan ay ka shaqeysay barnaamijka doorashooyinka baanuna xukuumaddan ka tirsan aan ka shaqeynayn ee doorasho dhacdo talaan ku lahayn waa ka tala bixinayni dhinacyadan ka taagnayn rag marka intaa aan la arag oo meel jira aan la aqoon oo maalinna aan ka qayb qaadan barnaamijka demoqrasation shanta san u dambeeya soo socday oo aan isdiiwaan gelin oo markii ururada la furayo ururo aan furan oo markii wax la saxay aan wax sixin oo markii la lahaa barnaamij ha la ballaaray aan ka qayb qaadan horta maanta waxay u yimaadeen oo meeshaan ka oloosayaan waa caqabad iyo isbaaro dadka reer puntland loo dhigto xuquuqda dadka muwaadiniinta ha la hor istaago ugu dambayntii waxay tahay waxaan usoo jeedinaya siyaasiyiinta maalinta meesha ku shiraayey inuu wax heer isu meeshaan dembi baa ka dhacay dad dembiilayaala baa faldembiyeed geystay hay-adihii dowladda weeraray isbaaro dhigtay ciidankii dowladda laayey booliiskii laayey siyaasiyiintii galow shirka ku lahaa oo cabdisaaq uu ka mid yahay horta waxaa laga rabaa inay soo kala saaraan ciddii dembiilayaasha ka tirsan oo crimeka meesha ka dhaca qeybka ah oo dadka in la laayo oo dadka reebito rabitaankooda la hor istaago iyo ciddii aan ku jiro horta soo kala saareen shir bay galeen shirkana waxaa ka soo baxday in dadka reer puntland la lalaayo sanduuqyadan isbaaro loo dhigto booliska iyo ciidamada amniga la laayo horta inay kala saaraan baa laga rabaa intooda dambiilayaasha ah iyo intooda waxa weeyaan fikirkaa beri ka ah ugu dambeyn dagaalka ay wasiir ku celamiyeen ma jirin dowladdu diyaar waxay u tahay inay waddankan ka shaqayso siduu u gaarnaa doorasho qof iyo cod ah hadda waxaan qabanaynaa waa doorashadii dowladaha hoose doorasho madaxweyne lama gaarin doorasho baarlamaan lama gaarin doorashadii marka puntland ka dhexayso oo goolayaasha baarlamaanka tii madaxweynaha war walaalayaal lama gaarin dadkii reer puntland u ogolaada inay degmooyinkooda iyo deegaanooda iyo tuulooyinkooda in santuuqyadooda inta loo gooyo ay maayaradooda doortaan oo yaan isbaaro loo dhigan santuuq loo wado calulo iyo qandale iyo waxa weeyaan laasaqori iyo baargaal iyo baran iyo galdogob ninka dhahaya isbaaraha u dhiganaya kontaroolka garow dhaaf umahayo horta dowladnimada puntland khatar buu ku yahay sharciyada waddanka dadka reer puntland khatar buu ku yahay lagana yeeli mahayo nin waxa weeye inta isbaaro dhigta inuu dhaho reer kale iyo deegaan kale iyo sanduuq meel kale loo wado doorashadooda lama aadi karo horta sharciyadda dadkaas khatar ku yihiin waana ka xumaa rag badan oo siyaasiyiin oo hadda ragii maanta Wasiir.
meeshaan ku jirsanaa in rag badan oo ka mid ah dadka sidaa u fikeriyeen miiska la fadhiyeen ha isu soo kala saareen doorashadu waa dhacaysaa waanu ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadi ah oo nabadgelyo ah cid kasta oo dood ka qabtaan waa laga qancinaya oo aan qori wada nin qori wata cidna qancin maysa waa la iska qabanaya ninka qori wata Mm.
laakiin cid kasta oo fikri wada oo wax xal haysa waa lagala qayb qaadanaya waana la ballaariyey ururada dawladdu waa balla waa ogtiin waxa weeyaan taladooda inay yeeshay bishii nofembar sagaal iyo labaatankeedii Eh, sideed urur uusan ku jirin ururka dawladdu een, een, madaxweynuhu guddoomiyaha uu ku yahay ee kaha uusan ku jirin baa tala soo jeediyey saddexii toban qodob bay soo jeediyeen tala bixina saddexii tobanka qodob waa la yeelay maxkamaddii dastuurigeed in la dhisaa ka mida waa la dhisay guddiga sidoo garsoorka in la dhisaa ka mida waa la dhisay dhaqaalihii ururada ku shaqaynaya in la bixiyaa ka mida waa la dhisay dadkii in lala tirsadaa ka mida waa la sameeyey Eh, wixii laga bartay saddexdii degmo in dib loo fiiriyaa ka mida waa la sameeyey dawladdu tala kasta oo ay dadkeeda la tashanayso oo talada lagu ballaarinayo oo cid walba loo tegayo oo dhaqan loo tegayo oo siyaasiyiin wanaag raba loo tegayo oo shacabka reer bisa lala tashanaya waana samaynay haddana waa samaynaynaa laakiin afar qof oo rabaa dadka masiirkooda inay isbaaro u dhigtaan waxaan leenahay war ka jooga ninkii aan qori wadan waa la qancinaya waa lala fadhiisanaya laakiin nin qori wata lama qancinayo waa la qabanaya Wasiir.
isagaa la horgeynaya wasiir waayo aan kaa dhex galo En arrintan en, waxaa laleeyahay doorashadan waxaa lagu diidan yahay oo dawladdu ay dooneysaa inay sameyso oo kororsi Eh, marka ma jirtaa arrintaasi sideedda january si doorashada ma dhacaysaa madaxtinimada
door doorashadu nuu horta anigu muddo kororsi uma socono dawladduna muddo- muddan kororsiana meel ay ku jira lama arko marka haddaan warkan dawladdeena laga maqal cidda dhahaysa muddo kororsi ha la sameeyo horta waa cid ayadu xaalo abuur samaynayso provocation iyo dadka inay kicisa rabta weeye midda kale sidee doorashadan dawladaha hoose iyo muddo kororsi isu geli karaa waxaan ka hadlana waa doorasho dawladaha hoose sharcigii waxa weeyaan wuxuu qorayaa doorashada dawladaha hoose iyo xisbiyada marka hore in la qabto taasaanu gacanta ku haynaa guddiga doorashooyinka maanta jooga oo tibeg mandatekooda ma aan doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne inay qabtaan bal ha iswaafajiyeen siyaasiyiintan hortaagan doorashada dowladaha hoose iyo dadku maayaradooda inay doortaan ha iswaafajiyaan midda kale waxay tahay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa afartan iyo afar farqadiisa lixaad waxay qoraysaa waktiga lagu dhawaaqayo doorashada golaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waa inaysan afar biloodna ka badan laba biloodna ka yaraan waa qodob dastuuri ah cid dawladda ku khasbi kadho afku qori geli kadha goormaa doorashada madaxweynaha iyo tii baarlamaanka qabanaysaan ma jirto oo dastuuriya jawaab xaqa oo dastuuriya ugu leh doorashada dowladaha hoose puntland baa la qabanayaa tii baarlamaanka iyo tii madaxweynuhu waa dambaysaa hay-adaha dowladda oo dastuuriga iyo dadka reer puntland bayna u taallaa ayagay taladoodu bay- bay- bay dhex taallaa waxa dowladdu ay marooqsanayso iyo waxay la cararaysa midna ma jirto dastuuriyana cid xaq ugu leh inay afku qori ka gelisa ma jirto hay-adaha Waa- u xil saaran waa mahadsantahay, wuxuu wasiir.
qorayaa qodobka afartan iyo afar farqadiisa lixaad wuxuu qorayaa waktiga doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha lagu dhawaaqaya waa inaysan ka badan afar bilood laba biloodna ka yaraan nimankaana waa Waa ma- aragta maanta waa mahadsantahay, wasiir.
sharciyadii doorashada dadka u dhigtaan waa mahadsantaha wasiir cabdirasaaq en, eh, safir arrintan uu ka hadlayo eh, wasiirka oo ah in maaragtay siyaasiyiinta xiliyada ugu dambeysa ay soo kacaan oo weliba waktiyadan oo kale eh, in badan hore way u jirtay marka taa maxaa kaga jawaabeysaan
Eh, waa mahadsantahay eh, maxamed Eh, waxaan rabaa horta wasiirka inaan inaan wax yar xasuusiyo Eh, macnaha dadka uu leeyahay dib bay ka yimaadeen oo markay shaqadan socotay ma aysan jooginin wasiir waxaan ku xasuusinayaa madasha waxaa ka mid ah eh, doctor guleed saalax waxaa ka mid ah eh, jaamac xilsi Eh, labaduba labadubana waxay ahaayeen muxuu ahaa garwadeenadii waday guddiga doorashooyinka oo shaqada hadda lagu faanayo oo saddexda degmo dadka kasoo shaqeeyey weeye waa dadka xukuumadda la tacaamulayey waa dadka khibradda u leh waa dadka og dulduleelada iyo damaca ku jira xukuumadda iyo se wax u rabaan dad yaqaana weeye inay iska casilaan xilkaasna waxa keenay waxa keenay way sheegeen iyo kaa sheegay marka m- waxaa ka mid a dad wasiiro ah oo dowladda siciid cabdullaahi bin wasiire qaha baa ku jiray marka dadkani ma aha dad baarashuud ku yimaaday oo macnaha banaan intay ka yimaadeen horta shaqadan qabtay ma aha professor cabdisaaq walaal Qodobka annaga labaad, waan ku dhammaystiray.
شوف وزير وزير حتى ما Kaama استعطيته kala goyn.
walaal saalax waa nin muxtaram anu Wasiir, kaama kala goyn, kaama kala goyn, fadlan.
kuwa miiska Wasiir, ula fadlan, fadhiyo kaama kala goyn, kaama eedanayay kala goyn, maanta hadalka ay iscajirin kala goyn.
وزير وزير عبد الرزاق هذا ما يستوى waayo siinaya wasiir waan ku siinaya wasiir hadalka ay kala goyn waa qodob qodobka labaad waxay tahay warniman yahow waxa la isku haysto reer nabada looma talin weyn waxa la isku haysto waxa la yaqaano weyn shuruucda iyo dastuurka uu wasiirku hadda soo fargaraynayo oo macnaha uu tilmaamayo waa isla kuwa ay jebinayaan qodobka uu tilmaamay afartan iyo afar faqrada afraad iyo shanaad ha akriya wasiirka waxa ku qoran dadka la diiwaan geliyey oo aanan degmooyin lagu diiwaan gelin oo inay u dhasheen iyo inay xaq u leeyihin codbixiyaan noqdaan iyo inaysan noqon aan loo aabayeelin muxuu ahaa barakacayaasha la iska diiwaan geliyey oo aan waxba loo aabayeelin war meeshaan meeshaan waxa yaalla ma aha muxuu ahaa doorasho qof iyo codahoo xalaal ahoo muxuu ahaa ma aha cid welibana way og tahay waxa loo bisa bisoonayana sideedaba waxa weeye extension waa muddo kororsi taasna afkiisa waxaa ka sheegay gudoomiyaha xisbiga sincad sinaan iyo cadaalad injineer maxamed khalfi jabiil afkiisa uu ka sheegay technical extension hadduu yimaado iyo hadduu yimaado waxa sida loo socdana waa la yaqaanaa ujeedada loo socdana waa la yaqaanaa dad waaweyn baan nahay dad siyaasad kusoo jiraan nahay dad dadkaan iyo dadkaan macnaha maamulkiisii iyo sistamkiis qayb ka habaan nahay waan naqaanaa meesha loo socdo dowladda inay tiraahdo inay tiraahdo war doorashadan intay ku kooban tahay war waxaan ixtiraamaynaa muxuu ahaa hanaankan xeerarkan waxaan ixtiraamaynaa nin xeerarka hore ixtiraami wey waayey ma kuwa soo socduu ixtiraamayaa waxa loo socdo waan naqaanaa ajandaha laleeyahay waan naqaanaa dowladda si kastaan ula fadhiisana annaga waa la hadalnay ururada bulshada waa la hadalnay walaaca laqab waxa waaye damac khaasaa bahashaan wada marka niman laba la iskuma darsado laba la iskuma darsado in la dhaho bulshadaan ka raraynaa hanaankii hore oo macnaha nidaam beeleedka ahaa oo dadka ku dulman aniga aan qayb ka ahaa dadka ku dulman anaa qayb ka ahaa ma aha marka inaan difaaco hanaan aan ku dulmanaa inaan difaacaya maaha maba difaaci karaba anaa ku dulmanaa marka inaan dhaho hanaankay kii horaan ka rarayahay mid kalaan u rarayaa iyo damac gaaraan leeyahay oo anaa raba waxa aan rabo wiilka magaca u bixiyo maxamed u bixi adeer isma qaadata hala kala daayo arrintan uu leeyahay muxuu ahaa wasiirka uu ka tilmaamay uu leeyahay dad hubaysan iyo dagaallo meesha ka dhacay iyo madasha siyaasadda puntland waxay u taagan tahay horaan u sheegnay waa ku celcelinay war saxaafeedka u dambeeyey aan soo saaray shan iyo tobankii bishan abril may bisha may aan soo saaray wasiirku haddama aqaan inuu akriyo in kale meel ay u qoranta hala diriro iyo qoryo hala qaata iyo hala dagaalo iyo ma jirto mar kasta waxaan dadka ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa xasilooni waxaan ugu baaqaynaa muranka siyaasadeed ee taagan ha lagu xaliyo wada hadal intaasaan horena u niri haddana aan niri muddadii intay madasha jirtana oo lix bilood ah ku dhow intay jirtana waxay ka hadlaysa waxay ahayd war murankan siyaasadeed fadhi ha lagu xaliyo oo hal isla xaliya ahayd ninkii qori qaata oo isbaaro wax u dhigta iyo ninkii haddana haddii dhab loo hadlo cid haddii sideedaba waxaa jira khilaafka muranka siyaasadeed laba mid mid buu ku dhammaadaa muranka siyaasadeed ama miiska wada hadal ku dhammaadaa intuu la isku yimaado la wada hadlo baa laisku garaabaa oo laisdaaweeyaa ama xoog iyo wuxuu ku dhammaadaa iyo iyo qajadac iyo gacankahadal buu ku dhammaadaa waxa aan horey uga digeynay lix bilood ka hor waxaan ka digeynay maantana aan ka digeyno waxay tahay war arrintan ha loo kaadiyo war arrintan ha laisku yimaado war ha la turxaan bixiyo war hanaankani yuusan naga macnaha dhicisoobin in la dhicisay dhicis laga dhigaa la rabaa waa mahadsan tahay waa mahadsanta wasiir arrintan uu ka hadlayo cabdirasaaq na ah in maaragtaye la wada hadlo xukuumadda maxay ku diidan tahay wadahadalkaas
nuux walaal horta xukuumadda wadahadal ma diidin wadahadal waa wadnaa hore baan usoo wadnay haddeer baan wada hadlaynaa berrito hadday diyaar u yihiin nimanka siyaasiyiinta ah oo cabdisaqa uu ka mid yahay rag badan oo haddee waddanka usoo shaqeeyey baa ku jira annagoo aan naqaan waa soo dhaweynaynaa fikirka ay wadaan ha keeneen waa la kulmaynaa horaan waxa weeyaan dowladdu wadahadal cid walba ula gashay waa lasoo furdaameeyey ururadii siyaasaddaa lala hadlay bulshada reerkeed baa lala hadlay waxa dowladdu diidan tahay oo dadka reer puntland ee shacabka u diidan yahan waxa weeyaan in masiirka ummadda iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin isbaara loo dhigto oo waxa weeyaan la caydsado sanduuqyada dowladda oo la yidhaahdo doorasha dhici mayso horta taa waa qodob laakiin wadahadal cidma diidana horena waa u weydna qodobka kale wuxuu yahay inkastoo guddoomiyihii hore gudi hore oo guddiga doorashooyinku uusan hadda khatarka ku jirin cabdisaaq tusaale usoo qaatay dhowr jeer waa kusoo celceliyey gudoomiyaha doorashadu hadde asagaa qabtay saddexii degmo oo hore doorashadoodii tii asagu uu qabtay oo uu xalaaleeyey oo uu yidhi waa doorasho xaq ah ayaan anaguna waxa weeyaan farsam ahaan wixii hataa laga barto khibrad ahaa ayadoo lasii badiyey ayaa oo lasii ballaariyey oo la ogaaday waxa weeyaan wax kasta oo waxa weeyaan doorasho marka la qabanayo loo baahan yahay ayaa horta la qabanayaa hadde guddoomiyaha anigu anoo xurmeynayo nin saaxiibkay uu yahay raggii shalay isagu uu lahaa markuu speechkiisa iscasilaadiisa markuu jeedinayay anigu aad baan u dhegeysanayey raggu uu lahaa waa ka shaqey waayo dowladda isbaara u haystaan oo doorasho inaan qabtay ii diideen waa rag asagu miiska maanta uu la fadhiyo hadda kuwii dowladda waxa weeyaan maalintaa laga cabanayay unbaa oo guddoomiyuhu u sheegay ayuu maantana la fadhiyaa taas hadee waxaa laga rabaa guddoomiyaha iyo markuu wakti u helo isagu inuu caddeeyo waxa isu geeyey laakiin ugu dambeynta waxay tahay anigu doorasho inay waddanka ka dhacdo si nabadgelyaha doorasho u dhacdo dadka reer puntland ay u sinaadaan ay u sinaadaan xuquuqda dastuuriga dastuurku siiyey to dadku deegaanadooda iyo maayarooda ayagu ay doortaan baanu ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadiya doorashada u dhacdo dowladdu wadahadaal lama diidin cidna ma weerarin dagaalna ma qaadin meel ay weerardheenna ma jirto laakiin dadka u dhiganaya isbaarada oo raba dadka masiirkooda inaysan horay u socon oo shacabka reer puntland rabitaankooda hortaagan oo ku xiran siyaasiyiinta xamar ka yimid oo xasan sheikh iyo dowladdiisu ay leedahay puntland afar iyo labaatan beri baan ku burburinaynaa horta kuwaasay ku xiran yihiin mashruucii burburka xasan sheekh uu ku dhawaaqay ayay soo qaateen nimanka maanta raba inay puntland waxa weeyaan doorashadeedana hor istaagaan qoragana wax ku raadinaya qorana wax ku heli mahayaan puntlandna ma burburayso rabitaanka shacabkana waa lagu shaqaynayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay gudoomi professor cabdisaaq hadda wuxuu sheegay uu ka hadlayay arrintaa ku saabsan matalaadda dadka matalaadda dadku waxa weeyaan baashatan ciddii shalay matalaad kula ayd iyo ciddaan ku haysanba xaq bay looda ka qayb qaato dadka ay dibiyada ah iyo dadka koonfurta soomaaliya ka yimid waa dad muwaadiniin soomaaliyeed waddankan waa la wada leeyahay xuquuq bay leeyihiin waa ku dhasheen waa ka shaqaystaan labaatan sanay degayihin soddon sanay degayihin marka wiilka shalay aabihii uu ka soo barakacay marka ama baydhabo ama xamar ama bu-aale oo garowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo jooga ku dhashay oo labaatan sano jooga walaalow xuquuq buu leeyahay dadka soomaaliya xuquuq siman bay leeyihiin ninka dhahaya marka xuquuq ila siman lama leh oo qofka ka yimi koonfurta soomaaliya meesha xuquuq kuma leh oo midka ay dhiibikaamka jooga xuquuq kuma leh oo midka soo barakaca xuquuq kuma leh war waxaas sharcina ma ahan damiirna ma ahan dadka reer puntlandna waa ka weynyataa garashadoodu inay intaasoo kale waxa weeyaan ay dhahaan soomaliya xuquuqna lama leh dadka ay dhibiyada iyo dadka soo barakacay iyo kuwa waddanka hore u joogay waa dad walaal ah waddanka waa la wadalee xuquuq siman bay leeyihiin waa la codaynayaa shuruudaha ku xiran isdiiwaangelinta qof kastoo shuruudaha dastuurku ogolyaha dhamaystiray iyo sharciga doorashadu waana coday karaa kaarkiisana waa qaadan karaa waxaanu ka la-anahay siyaasiyiintan waxa weeyaan haddaad fikri qabtaan si nabadgelyaha usoo bandhiga waa laydinla hadlayaa kuwa badan idinka horreeyaa la qanciyey idinkana waa laydin qancinaya laakiin ninkii qoray wata miis haddaad la fadhiisataan ayagaa la mac
waa mahadsantiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada garowan intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa waxaa marti igu ahaa wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta puntland maxamed cabdiwahaab axmed cabdirasaaq axmed shawle safiirkii hore ee dowladda soomaaliya ee suudaan islamarkaana ka mid ah madasha siyaasadda ee puntland iyo sidoo kale cismaan maxamed gamuure guddoomiyaha urur siyaasadeedka runcad dhammaantiin waa mahadsantiin aadaan idinkaga mahad celinaya sidaad igala qayb qaadateen barnaamijka faaqidaada